howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiinta waxaa habeenkii xalay gudaha degmada afgoy ee qarax la beegsadeen ciidamada isugu yeera nabad sugidda dhimashada waa laba askari dhaawacana waa hal askari gobolka bokool ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowlada federaalk ku leeyihiin degmada waajid dhanka kale gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xarada ay askar toobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay markana laamu ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xare ay askarta kiyaantiga ah ku leeyihiin magaalada inshakane gobolka lamu ee ka mid ahaa dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato dowladda kenya dhimashada waa hal askari oo kenyaan ah halka uu ku dhaawacmay hal askari xerada ayaa dab qabsaday inta uu dagaalka socday mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada kenya ee deegaanada ileli oo hoosta degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ay gumaysato dowladda kenya waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray askartii kiyaanka ah ee ku sugnayd halkaas